Taswiirta sideedaad Maalin maalmaha ka mid ah Ciise Masiix iyo xirtiisa iyagoo wada socda ayaa waxa ay la kulmeen nin ku dhashay indhoole. Markaasay xirtiisii ku yidhaahdeen, "Ciisow, ma waxaad dembaabay ma ninkan baa mise waa waalidkiisa?" Markaasuu Ciise ugu jawaabay oo ku yidhi, "Sidani ma aanay dhicin si markaasi shaqada Ilaah ugu dhacdo noloshiisa." Markaasuu Ciise candhuf dhulka ku tufay oo uu ka sameeyey dhoobo yar oo uu indhaha ka mariyey ninkii indhoolaha ahaa. Markaasuu Ciise ku yidhi, "Kac oo tag oo berkadda oo indhaha iska soo dhaq." markii uu sidaas sameeyey isla markiiba waa uu arkay arrintan ayada ah waxa ay dhacday maalintii sabaadka markaa dadkii garanayay ninkan indhoolaha ahaa waa ay aamini waayeen in ninkan yahay ninkii hore ee indhoolaha ahaa waxay u geeyeen wadaadadii sare ee diinta oo ay ku yidhaahdeen siday u dhici kartaa in uu ninkan hadda arkayo markaasuu ninkii ugu jawaabay oo uu ku yidhi nin ayaa ii yimid oo dhoobo iga mariyey indhaha oo wuxuu igu yidhi indhaha soo dhaq isla markiina waan arkay markaa wadaadadii sare ee diinta hataa way aamini waayeen oo waxay u tageen waalidkiisa oo weydiiyeen markaasi waalidkii waa ay baqeen waxa ay ka baqeen wadaadadan sare in markaasi haddii ay yidhaahdaan waxa indhaha bogsiiyey waa ciise in markaasi laga eriyo kiniisadda markaasa waxay ku yidhaahdeen isaguba waa nin qangaar ah weydiiya mar labaad ayay haddana ninkii weydiiyeen oo wuxuu ku yidhi anigu waxa keliya aan garanayaa waxa weeye in aanu indhoole ahaa haddana aan arkayo ma garanayo inuu isagu dembiile yahay iyo in kale tani aad ayay uga caraysiisay wadaadadii sare oo waxa ay ka fiijiyeen kiniisadda markaasaa wadaadadii sare waxay yidhaahdeen ciise kama uusan iman xag ilaah maxaa yeelay ma uusan ilaalinin maalintan sabaadka ah markaasaa dadkii kale waxay ku yidhaahdeen hadduu yahay dembiile siduu ku samayn karaa mucjisooyinkan faraha badan ciise ayaa u yimid ninkii uu bogsiiyey ee indhoola'aanta ahaa oo waxa uu ku yidhi miyaad rumaysan tahay wiilka ilaah markaasuu wuxuu ku yidhi ii sheeg ninka uu yahay markaas waan aaminayaaye markaasuu ciise u sheegay oo uu ku yidhi waa aniga ninkiina waa uu aaminay ciise ayaa yidhi anigu waxaan u yimid dunida si markaasi kuwa indhoolaha ah ay wax u arkaan kuwa wax arkayana ay u noqdaan kuwa indhoolo ah miyaad fahantay macnaha aayadahan waxaa jira dad badan dunidatan oo indhaha wax ka arkaya laakiin qalbiga ka mugdi ah waxaana jira dad fara badan oo indhaha la laakiinse qalbiga wax ka arka ma qalbigaaga ma xiran yahay oo miyaanad aaminaynin ciise mise indhaha ayaa kuu furan